إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين amaa bacd waxaan ku soo jirnay kitaabkii mutamimat alajruumiya waxaan ku dhex jirnay macaarifta isimka macrifo iyo nakiro ah loo qaybiyaa qaybta macaarifta ahaan ku dhex jirnay waxaa noo soo dhammaaday saddex qaybood waa damaa'irtii calamkii iyo ismu ishaarihii kii afraad ayaan gelaynaa faslun haadaakanu faasilun mid kala saaraa weeye wixii ka horreeyey iyo waxa ka dambeeya uu kala saaraa wuxuu fasal u yahay fii bayaani اlismi اlmawsuuli wa silatihi isim mawsuul isimka la yidhaahdo iyo siladiisa labadaasa halkan lagu baranaa faslun alismu isimka isimka almawsuulu silada loo yeelay maa ism weeye iftaqara u baahday ilaa silatin silo iyo wa caa'idin caa'id wa huwa ism mawsuulku darbaani laba nuuc weeye nasun mid cad oo hal shay ku cad iyo wa mushtarakun mid la wadaagsado weeye fanasu ka naskaa amaaniyatu alfaadin waa sideed lafdi alladii weeye lilmufradi mufrad xaal u sugnaaday mufrad almudakari oo la labeeyey walatii weeye lilmufradati mufrada xaal u sugnaaday mufrada almu'anafati la dhadigeeyey waladaani waaye lilmuhana muhana xaal u sugnaaday muhanihii almudakari la labeeyey walataani weeye lilmuhana muhana xaal u sugnaaday muhanihii almu'anafi la dhadigeeyey fii xaalati rafci godka xaaladiisa xaalay ahaadeen waladiina weeye waladiina waladayni iyo walatayni waaye fii xaalatay nasbi waljari hoos dhiga iyo kordhiga labadooda xaalo xaalay ahaadeen wal ulaa weeye iyo waladiina bilyaahi xaaluu ahaaday mudlaqan kala qaadlaan xaaluu yahay lijamci lmudakari xaalu u sugnaaday waqad yuqaalu in la yidhaahdaana waa dhici karta alladuuna bilwaawina la aqriyo fii xaalati rafci godka xaaladiisa wallaa-i wallaa-i weeye iyo wallaati wa yuqaalu waxaa kaloo laydhaha allawaati lijamci lmu'anasi dhadiga jamciisii xaalay saddexdaas lafdi u sugnaadeen waa allaa-i iyo allaati iyo allawaatiye waqad tuxdafu in la xadfaa la arkaa yaa-uhaa saddexda kelimada ya-dooda oo wallaa-i la yidhaahdo wallaati la yidhaahdo wallawaati la yidhaahdo waxaan halkan ka gelaynaa ismawsuulka ismawsuul iyo siladiisa ayaan halkan ka gelaynaa markaasuu yidha alismu isimkii isimkii almawsuulu silada loo yeelay ismawsuul markuu ku leeyahay wuxuu meeshaas ka ixtiraasaa mawsuulkii oo xarfiga ahaa oo mawsuulka laba loo qaybiyaa mawsuulka aa laba loo qaybiyaa mawsuul ismiya iyo mawsuul xarfi ah mid walbaaba wuxuu iska leeyahay daabit u gooni ah mawsuulka ismigaa daabitkiisii asagaa kitaabku sheegay oo wuxuu yidhi maftaqara ilaa silatin wacaa'idin aa la ihahdaa mawsuul ismiya waxaa la ihahdaa maa ism weeye iftaqara u baahday ilaa silatin silo iyo wacaa'idin labadaas shay ism kastoo u baahan ismawsuula la yidhahdaa laakiin mawsuulka xarfiga waxaa la idhahdaa maftaqara ilaa silatin duuna caa'idin waa wixii sila u baahan aanna caaid u baahnayn aan caa'id u baahnayn mawsuul xarfi haddaad maqasho waa xuruufta kelimadda carabiga oo ay galaan masderka laga dhalaaliyo waana shan xaraf waxa weeyaan anna iyo an tii ficilka mudaaric nasbi jirtay iyo ma iyo low iyo key waa shantaas waa shantaas waxa weeyaan anna iyo an iyo key iyo ma iyo low weeye bayd lagu jamciyaa kitaabka hoosna kaga dhiga mawsuulun alxarfiyu khamsatu axrufi hiya an wa anna wa key wamaa faxfad waa low meel danbuu ku keena marka mawsuul xarfiya shantaasaa la yidhaha masterka lagu dhalaaliyo mawsuul ismiyana waa midka dhamo baabkaba loo guntay oo ciwaanka loo qabtay daabidkiisuna waxa weeyaan maftaqara maa ismay ku dhacee ism weeye iftaqara u baahday ilaa silatin silo oo xidhiirin ah jumlo la xidhiirtoo ka dambaydoo macnaha dhammaystirayda wey siladu waa kalaamka waxa weeyaan isimkan hadal ka dambeeya oo macnaha dhammaystiraya weeye waa jumlo khabariyuu noqon karaa daraf iyo jaarmajruur taamana waa noqon karaa wasfi sariixana waa noqon karaa afartaasuu noqotaa siladu waxaa silada noqdaa waa afartaas inay noqoto jumla khabariya jumladaas ama ismiya ha noqoto ama ficliya ha noqoto waa arki doona baabkeeda noogu imaan jumlo waa noqon kartaa siladu waxay kaloo noqotaa waxa weeyaan daraf iyo jaarmajuur oo taam ah iyagana meeshoodan ku sheegi doonaa waxa taam loola jeedo waxay kaloo noqotaa wasfi sariixa waa isim faacil iyo isim mafcuul afartaas way siladu waxa weeyaan afartii waa jumla iyo daraf ama jaar majruur waa laba xaboo kala duwan hadda ogow iyo wasfi sariix afartaas aa la yidhahdaa silo caa'idkuna waa damiir soo noqonayo isimka usoo noqona caa'idkuna waa damiir isimkan usoo noqona marka silo iyo caa'iduu u baahan yahy silo iyo caa'id waxaa la yidhi yidhi shaarixa hadda ka hor ninka la yidhahdaa sharafudiin maxamed ibnu ciisa ah xanuunsaday markaasuu boqorkii u qoray gabaygan undur ilaya bicayni mawla lam yazal yuwaali nadaa wa talaafi qabla talaafi igu soo fiiri isha mawlaha oo aan ka suulin inuu qofka ku xidhiidhiyo wax siismo waxaan dhimanayaa geeridaydii ka hore marka markuu intaas warqaddii ugu diray wuxuu weliba daba dhigay beydkaanu maxalushaahidkiiba waa midkaane ana kaladii axtaaju maa yaxtaajuhu faqnam ducaa'ii wa hanaa alwaafiya wuxuu yidhi anugu alladii oo kale aan hayidhi maanta nin xanuunsanaan ahay alladii aan ka dhigana axtaaju maa yaxtaaju alladii wuxuu u baahan yahan u baahana oo sila iyo caa'ida faqnam ka qaniimayso ducaa'ii aniga ducadayda iyo wa hanaa alwaafiya ammaan dhammaystiran boqorkiyaa yimid oo soo booqanaya kun diinaarna u wada markaasuu yidhi anta aladii runtaa weeye adigu alladii yaa tahay wa ana alcaa'id anna waa anigan ku soo booqday wama wa haadihi sila waa tan siladiina kunkaanuna waa xidhiirkii marka alladii waxaa ninkan xanuunsan boqorku waa u soo laabtaye waa caa'idkii siladii xidhiirka ka dhexeeyna xuu noqday de waa kunka uu keenay marka waa nuuca marka ism mawsuul wuxuu rabaa silo iyo caa'id silo iyo caa'iduu rabaa wa xidhiiriya oo macnaha dhammaystira iyo damiir u soo laabta kaasuu rabaa kaas ayuu rabaa wuxuu yidhi wa huwa mawsuulkii darbaani laba nooc weeye nasun nas weeye iyo wa mushtarakun waxa weeyaan luqada carabiga waa isdhex gashaa waana isku baahanta qofka hadduu naxwada si saxa u barto funuun badan waa in uu loo dul maruu rabaa maahane bal iyadoon loo dul marinna inuu fahmaa waa dhici karta hadduu mudaalaca ku dayo funuunta gobol sida usuulu fiqiga oo kale usuulu fiqiga un dulmariduu rabaa qofku haddii la fahamsiiyo naxwada si saxa oo baaric uu ku yahay in loo dul maro waa wax la og yahay oo waxa weye nin shiik ahba nin daalib ahaa u yimid oo wuxuu yidhi shiikh bal usuulu fiqiga inaad i ari inaad ii akrido aan doona markaasuu yidhi oo naaxigaan maqli jiray soomatid ha uma baahnidu yidhi adigu usuulu fiqi usuulfiqi warki badankiisa war waa iska haydaa marka aad hadduu qofku si diqaa u fahmo wax badan adugu haddee usuulfiqi ma yaqaano laakiin wax badan war ka haya in la tus su u baahanya o la yidhaha usuulfiqi laguu sheegay waa saas iyo saas iyo saas laakiin wax badanuu war ka haya nas iyo mushtarak waa alfaadda usuulfiqiga ugu caansanay ka mid yihi nas waxaa la yidhahdaa lafdiga hal macno tusan wax kale aqbalayn saasaa la yidhahdaa mushtarakna waa lafdi waxa weeyaan macaani badan ay gelaydo waxa weyan ashyaa badana wadaagsata oo kanna waa aqbali karaa macnihiisu kanna waa aqbali karaa kanna waa aqbali karaa umana kala sokeeyaan umana kala sokeeyaan mushtarak saasaa la yidhahda marka labu u qaybsamaa mawsuulkii nas mid ah macnaha lafdi macno keliya loogu talagalo macno kale loo isticmaalin iyo lafdi mushtaraga oo macnahana waa loo isticmaala kanna waa loo isticmaala kaasna waa loo isticmaala labadaas u qaybsamaa mawsuulka fa nasu naskii amaaniyatu alfaadin waa sideed lafdi nasku waa sideed lafdi alladii weeye lilmufradi mufradka xaala u sugnaaday mufradkii almudakari labey nas wey waxaa loola jeedaa alladii haddaad aragto mufrad mudakara waxaan ahayn looma isticmaalo looma isticmaalo mufrada mu'anasa musana mudakara jamac mudakara jamac mu'anasa midna looma isticmaalo waxaa loo isticmaalaa kaliya mufrad mudakara ayadaasay ku cadda saas weeye macnuhu walatii allatii weeye lilmufradati mufrada xaalay u sugnaatay mufradadii almu'anafati la dhidigay allatii lafdigaas ah mufrada mu'anafa bisa loo isticmaala wax kale looma isticmaalo wax kale ma loo isticmaalo wax kale looma isticmaalo marka alladii iyo allatii ya-da ku jirta labaa kuu bannaan inaad sugtoo tidhi alladii allatii iyo inaad xadafto marka aad xadafto waxa weeyaan xarafkii ka horreeyey alladii ya-da daala ka horreeyey waxa weeyaan allatiina taa ka horreyday labaa kuugu bannaan xarafkii ka horreeyey inaad hoos dhigii u daydo oo ya-da awal ka horrey jiray alladii allati aad tidhaahdo iyo inaad reebtoo tidha allad allatu marka mufrad mudakana maxaa loo isticmaalaa alladii laakiin meeqluqooyinka kuugu bannaan maxaa ka mid ah alladii alladii allad allatiina sidaas oo kale allati allati allat saddexdaas ka ugu waa luqooyin ee waa un hal lafdi haf lafdiya intaasoo luqo ku bannaanta labada mufrad waa kuwaasa wladaani aladaani weeye lilmuhana muhanihi xaal u sugnaaday muhanihi almudakari la labeeyey walataani allataani weeye lilmuhana muhanihi xaal u sugnaaday muhanihi almu'anafi oo la dhadigeeyey muhane mudakara waxaa loo isticmaalaa aladaani muhane mu'anafana waxaa loo isticmaalaa allataani marka muhane ma ahan laakiin waa calaa suurati lmuhana waa inaad saas og tahay muhane ma ahan laakiin waa suuraddii muhanaha asal sidaas weeye alladaani allataani waxaa kuu bannaan inaad nuuntaba iska xadaftaba alladaa allataa aad tidhaahdo waxaa kaloo kuu bannaan inaad sugto iyadoo shidan alladaani allataani intuuba kuu bannaan alladaani musana mudakara oo xaalatu rafca jooga loo isticmaala laakiin meeqa luqaa kuugu bannaan alladaani waa sida ugu badan oo nuuntu hoos dhigan tahay shidan tahayna laba luqoo kalea kuugu bannaan alladaani iyo alladaa allataanina waa la mid waxaa u badan inaad tidhaahdo allataani oo nuunta hoos dhigan aad ka dhigto allataani oo aan shidnayn oo fudud iyo nuunta inaad hoos dhigto shi shadana iyadoo sugan allataani iyo inaad iskaba xadafto allataa intaba ku sharxu intaana waa kuu dhigayde waaya muhanihii xaalatu rafca jooga waa ka gudubna markaasuu wuxuu ku yidhi waladaani iyo waladaani yaa usugnaaday lilmuhana mudakari xaal usugnaaday iyo walataani lilmuhana mu'anafa fii xaalati rafci godka xaaladiisa xaalay ahaadeen iyo waladayni iyo walatayni alladayni iyo allatayni fii xaalatay nasbi waljari xaalay ahaadeen waxa weeyaan muhanaha mudakarka xaalatu nasba iyo xaalatuljar alladayni aad leedahay muhanaha mu'anafkaana xaalatay nasbi waljari allatayni aad leedahay allatayni aada leeda marka xaalatu nasba waa nuucaas walculaa wey iyo waladiina jamciyan gaarni marka jamci wuxuu ku yidhi oo jamc mudakarka ahaa walculaa wey iyo waladiina bilyaa-i xaalu ahaaday alladiinu alladiinaha weeye bilyaa-idu muطlaqan kala qaadlaan xaaluu yahay muطlaqan wuxuu ula jeedaa yacni fii xaalati rafci waالnasbi waاljar aladiina aad iska leedahay xaalat rafca xaalat nasba xaalat ljar aladiina aada leedahay marka alulaa iyo aladiina aad jamc mudakarsalim iska leeyahay lijamci mudakari xaalay usugnaadeen haddee haddaad casharka hore soo diyaariday ismul ishaaraha jamaca ah maxaa lagu ishaari jiray ya ulaa aa lagu ishaari jiray ulaa aad ka mid ahayd kanuna waxay tahay alulaa weeye iskaga kaa darmin hadda alulaa weeye alulaa alulaa wowna xataa loo qorima loona akrima alulaa ulaa loo qorima loona akrima alla i alla i waa qada walulaa ala rabaa iyo waladiina iska sax walulaa ala rabaa iyo wladiina bilyaay xaalahda muطlaqan kala qadlaan lijamci mudakari saalim xaalay u sugnaadeen labadaas waqad yuqaalu in la yidhaahdaa la arka alladuuna bilwaawi fii xaalati rafci waxaa dhici karta jamci mudakari saalimka xaalatu rafca in la yidhaahdo alladuuna xaalatu rafca sida jamci mudakarsaalimba oo caadiga kanu jamci mudakarsaalim ahana mogta waa suuratu jamci mudakarsaalim waa mabni marka waxaa dhici karta in sida jamci mudakarsaalim laga dhigo alladiinahan oo xaalatu rafca la yidhaha alladuuna xaalatu nasbiya xaalatuljarna la yidhaahdo alladiina way dhici kartaa way dhici kartaa oo shaacirkaas reer cuqayl qabiilada reer cuqayl nin shaacirahoo gabyaayahoo ka mid a aa yidhi naxnu laduuna sabaxu sabaaxa yowma nukhayli haaratan milxaaxa naxnu annagu alladuuna kuwiiyaa nahay sabaxuu asabaaxa subaxdii weerareen oo weerar ugu waaberiyeen yowma nukhayli timiryaro maalinkiisii haaratan weerar weerarkaasoo milxaaxan la celceliyayu oon hadba soo rogalcelaynay oon hadba soo rogalcelaynayu marka fiiri naxnu anagu aladuuna kuwiyaa nahay fiiri naxnu soo mubtada maaha aladuuna fii xaalati rafcin joogta ilaa waa khabare marka aladuuna uu yidhi wowuu ka dhigay taasuna waa jirtaa iyaduna taasuna waa jirtaa laakiin waa luqatulcuqayla ogow maahan luqadii qur-aanka kusoo degay sidaa luqada carabta oo mashhuurka waa aladiina in la yidhaha xaalatu nasba xaalatu ljar iyo xaalatu rafcda wallaa-i iyo wallaati weeye wa yuqaalu waxaa kaloo laydhaha allawaati lijamci lmu'anasi xaalay u sugnaadeen jamcu nasaalin waxaad leedahay allaa-i wallaati wallawaati aad leedahay waqad tuxdafu yaauhaa saddexdaba ya-da in laga xadfaa dhici karta saddexdaba in ya-da laga xadfo ayaa dhici karta oo la yidhaahdo waxa weeyaan wallaa-i wallaati wallawaati waqad tuxdafu in la xadfaa yaauhaa hadalkaad celini saddexdaba saddexdaba celi naxw miaalu kuu keenay alxamdu mahad lilaahi allah ayuu usugnaaday aladii allihiya mahad iska leh sadaqanaa noogu run sheegay wacdow ballanqaadkiisii hadda wuxuu hadduu ku siiyey ismawsuulkii naska ahaa oo khaaska ahaa khaas iyo mushtaragna waa la yidhaha nas iyo mushtaragna waa la yidhaahee markuu ismawsuulkii khaaska ahaa ama naska ahaa alfaadiisii ku siiyey miaal ku siina ismawsuulkii iyo siladii iyo caaidkiisii aad u fahanto alxamdu mahad lilahi ilahi usugnaad alxamdu mubtadan marfuucan bilibtidaa'i wacalaamatu rafci damatun daahiratun calaa aqili lilaahi allamu xarfu jarin allahi ismun majruurun bilaami wacalaamatu jari kasratu daahiratun calaa aqili aljaaru walmajruuru mutacaliqun bikhabarin maxduufin wujuuban taqdiiru kaa'inun taas waa jumladii aladii ism mawsuulin sifatu lilah mabniyun cala sukuuni fii maxali jari aladiida waxaa laga sifayna allaahi lilaahi sooma hoos dhigna aladiida ka sifee صدق فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الاعراب وفاعل الضمير مستتر جوازا تقدير هو يعود على الله اه امس على الذي واسكم مد halkaas aad u celinayeen waxa weyn faacilka waaya ala allah u celi sadaqana naadaas damiir muttasil mabniin ala sukun fi mahal nasb ah fi mahal nasb marka sidaas tiraahdo waxay leedahay wasilat lmaws waljumlatu min alficli oo sadaqa ah iyo walfaacili oo huwada ah iyo walmafcuuli oo naada ah laa maxal laha min alraab liannaha silatu mawsuul jumladaas waa silatu mawsuul maxalka iraabka male waljumlatu min alficli walfaacili walmafcuuli laa maxala laha min alraab liannaha silatu mawsuul waa taasa siladii caaidki awey jumladan inuu damiir ka laabto al rabo ismawsuulka u laabto waxay leedahay walcaa'idu ila almawsuuli adamiiru lmustatiru fii sadaqa faacilka sadaqa ku asturan weeye caaidka halkaas weeyaan marka hadda waxaad haydaa ismawsuul iyo silo iyo caaid qad samica allaahu alle waa maqlay qowlalla ti tii hadalkeeda tujaadiluka kula doodayday qad samica allaahu alle waa maqlay qowlallatii midii hadalkeeda tujaadiluka kula doodaysa fii zawjihaa fii shani zawjiha ninkeeda arrintiisa kaala doodayda qad xarfu taxqiiq samica ficlu maadin mabniy cala fatxi la maxallah min alacraab allahu faacilu samica marfuucu calaamatu rafci damatu daahiratu cala akhirih qowla mafcuulu bihi mansuubu calaamatu nasbi fatxatu daahiratu cala akhirih qowla mudaaf aladii allati dhe allati ismawsuuli mabniyn cala sukuuni fii maxali jarin mudaaf ilayh tujaadilu ficlu mudaaricun marfuucun litajarudihi min annaasib waاljaazimi wacalaamatu rafci damatu daahiratu cala akhirih wafaaciluhu damiiru mustatirun jawaasan taqdiru hiya tacuudu wlkaafu damiiru mutaصil mabniyn calى fatxi fi maxal nasb mafcuulu bih fii zawji fii xarfu jarin zawji ismu majruuru bifi wacalaamatu jari kasratu daahiratu calى akirih aljaaru wاlmajruur mutacaliqu btujaadilu zawji mudaaf ha damiiru mutaصil mabniyn calى sukuni fi maxali jarin mudaaf ilayh marka waxaa leedahay wاljumlaةu min alficli oo tujaadilu ah iyo wlfaacili iyo wamaa tacalaqa ficilka iyo faacilka iyo jaarmajhuurka ku tacaluqay laa maxal lah min alraab lannaha silatu mawsuul caaidkii aawe walcaaid min almawsuuli adamiiru lmustatiru fii tujaadilu waa faacilka ku asuran marka siladii jumladaasaa noqotay tujaadilu iyo faacilkeeda iyo mafcuulkeeda caaidkiina tujaadilu doodayda hiya iyadu hiyadaas wey faacilkii waa damiirka mustatirka waxaana la rabaa caaidka inuu mudaabiqeeyo mawsuulka damiirka caaidka waxaa lagaa rabaa inuu mudaabiqeeyo ismawsuulka maxaa loola jeedaa inuu mudaabiqeeyo waxaa loola jeedaa hadduu ismawsuulku yahay mufrad waa inuu cayd ku noqdo damiir mufrada hadduu mudakar yahay waa inuu mudakari noqdo hadduu mu'anas yahay waa inuu mu'anas noqdo hadduu musanna yahay waa inuu musana noqdo hadduu jamac yahay waa inuu jamac marka waxaa la rabaa inuu ku mudaabaqeeyo ifraadka tasniyada jamaca ta'niiska iyo tadkiirka shantaas inuu ku mudaabaqeeyaa la rabaa shantaas mudaabaqa xaal loola jeeda waa inuu waafaqo waa waa inuu mudaabaqeeyo waa inuu waafaqo shantaas inuu ku waafaqaa la rabaa shantu waa maxay mufrad muhanna jamac tadkiir ta'niis shantaba waa inuu ku waafaqo oo shantaas waxa weeyaan labuu qaadana waxa weeyaan ismawsuulku oo ama mufrad iyo muhana iyo jamc miduu ka noqona hal miduu noqona soo maaha midkaas waa inuu caa'idkuna noqdo tadkiir iyo ta'niisna miduu noqona soo maaha midkaas waa inuu noqdo caa'idkuna hadda mufradkii oo mudakara muxuu kuugu miaaliyey alxamdu lilaahi aladii sadaqanaa huwa sadaqa waa huwa soo maan caydka u laabana asagoo mufrada mu'anasa u laabana caydkiina qad samica allahu qawla alatii tujaadilu hiya tujaadiluka hiya ficilka mudaaractaada lagu bilowday mufrada mu'anasa qaa'iba soo maa waladaani labada nin oo ya'tiyaani la imaanaya haa faaxishada iyo zinada minkum idinka xaalo aynan ka mid yihiin faaduuhumaa dhiba waa in la dhibaa waladaani waladaani alwaaw xarfu waxaad tidhaahdaa alwaawu bixasabi maa qablahaa aladaani is mawsuulin fii maxali rafcin mubtada waa mubtade waa mubtada ya'tiyaani ficlu mudaaricun marfuucu litajarudi min annaasib waljaazim calaamatu rafci hubuutu nuuni نيابة عن الضمن لأنه من الأفعال الخمسة وألف التثنية فاعل أما والألف التثنية ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل ألف تاسع فاعل كية ها ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به منكم من حرف جر والكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر والميم علامة جمع ذكور الجار والمجرور متعلق بيأتيان والجملة من الفعل ويأتيان إيا والفاعل وألف تأه iyo wlmutacaliqi kan ku tacaluqayba dhammaan isku dar laa maxala laha min alacraab lannaha siratu lmawsuuli waa siratu mawsuul jumladaas aawa caa'idkii waalcaa'idu ila almawsuuli aldamiir aladii huwa faclu ya'tiyaani waa alifkaas alif tasniyada alladaani soo musana ma ahaan aliftaasuna waa caa'idkii waa waafaqday sooma jeedis rabbanaan rabbigeeniyo arinaana tusi alladayni labadii adalaana na baadiyeeyeen rabbanaan rabbigeeniyow arinaana tusi rabba munaada xudifa minhu xarfu nidaai asluhu yaa rabbanaa mansuubu calaamatu nasbi fatxatu daahiratu cala aakhirihi rabba mudaafna damiiru mutasilin mabniyun cala sukuuni fii maxali jarin mudaafu ilayh ari aa soo hartay ari ficlu ducaa weeye ari ficlu amrin uu ku leeyay markuu sharxa laakiin saas ma ahane waa ficlu ducaa in la yidhahdo maxaa ila ta'aduban ilahay wax lama amreen mogta waa la tuugaahe ari ficlu ducaa mabniyun calaa xadfi xarfi lcila wahiyaliya aw alkasratu qablaha daliilu calayha ari ari ay ahayd wa faaciluhu damiiru mustatin wujuban taqdiiruhu anta na damiiru mutasil mabniyun calaa sukuni fi maxal nasbi mafcuulu bihi naada waa mafcuulu bihi alladayni arinaa natusi alladayni waxay leedahay damiir waxay leedahay damiirku waa mafcuulu bihi awal mafcuulu bihi awal weeye الdayni s mawsuuli mafcuul bihi haani waa mafcuul bihi haani waa mafcuulkii labaad adalana adala ficlu maadin mabniyu cala fatxi lah maxal lo min alacraab adala aliftaas alifu tasniyada damiiru mutaصil mabniyu cala sukuni fi maxali rafcin faacil naana waa mafcuul bihi naadu waa damiirkaas waa mafcuul bihi na damiiru mutaصil mabniyu cala sukuni fi maxal nasbin mafcuul bihi والجملة من الفعل والفاعل والمفعول سدحدي باوي اضلانا وي اضل وفعلك الفت كتاغونا وفاعلك نادنا ومفعولك جملة اسلام حل لها من الاعراب لانها صله الموصول اسم موصول كو اه الذين سلدي سوي عائدكنا والعائد الى الموصول الضمير الذي هو فاعل اضل اضل فاعل كذا الف تثنيه داوي سو اسم مطابقين الذين سو مثنى ما الفتنا والف تثنيه والذين تدكي جاءوا يمادين من بعدهم أنصار المهاجرين كقضال يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان والذين تدكي جاءوا يمادين من بعدهم والذين alwaaw xarfu cadfin aladiina ism mawsuulin fii maxali rafcin mubtada wey aladiinadu jaa-uu waa ficil iyo faacil min bacdi min xarfu jarin bacdi ism majruur bimin wacalaamatu jari kasratu daahiratu calى akhiri aljar wاlmajruur mutacaliq bija bacdi mudaaf walhaa damiru mutaصil mabniyn calى اkasri fii maxali jarin mudaaf ilayh walmim calaamat jamci dukuur wاljumlaةu min alficli oo jaa-uu ah iyo walfaacili iyo walmajruuri majruurka ka dambeeya mutacaliq ah oo ku tacalluqay dhammaan isku dar silat mawsuuli la silatu mawsuuli dheh laa maxala laha min alraab liannaha silatu mawsul aad leeda jumladaas oo dhan ayaa silatu mawsuul laa maxal laha min alcraab caaidkii walcaa'idu ila almawsuuli adamiru aladii huwa faacilu jaa faacilka jaa waa wowda fiiri waladiina soo jamcu mufrisa maahan waawljamca soo ma noqon caydkiina waa kaasaa walaa-ii dumarkii yaisna ka quurtay yaisna ka quustay min almaxiidi walaa-i yaisna min almaxiidi min nisaa'ikum in irtabtum facidatuna alaaatu ashhuri walaa-i dumarkii yaisna ka quusteen min almaxiidi xaydka iyo caadada ka quustay min nisaa'ikum oo dumarkiina ka mida in irtabtum haddaad ku shakideen ciddadooda facidatuna alaaatu ashhuri waxay ciddo ka dhigayaan saddex bilood waa kuwa caadadu ka go'day ogow kuwa kale saddex bilood caado ugama ma ahan ciddadoodii ee taas ogow saddexda ee waa kuwa caadadu ka dhammaato duqoobay iyo kuwa saqiirada waayo walaa-i walaa-i alwaaw xarfu cadfin allaa-i ism mawsuulin fii maxali rafcin mubtada yaisna yais ficlu maadin mabniyin cala sukuun litisaali bidamiir rafci mutaxarik wnun nisw damiir mutaصil mabniy alى اfatxi fi maali rafcin faacil yaisna marka waa ficil iyo faacil yaisa ogow hadda waa ficil maadi ficil mudaaric isku moodinta ya-da aragto yaisa waa quustay waay ee ficil mudaarica moodin oo wixii harfuanita aad ku aragtaba ficil ma ficil mudaarica iska moodin da ka horaa mid suufiyo ku jabay ku jabin meeshaas mid oo waxa weeyaan muwaxid oo suniya wuxuu yidhi war ilaah keliya hal la caabudo markaasaa mid suufiy inta u yimid uu yidhi war yaa maadaa yidhi qabuur hayaan la tuugin qabuur hayaan la siyaaran maadaa yidhi markaasuu yidhi yaan la siyaaran ma dhihin ha la siyaartaan idhaa ee yaan la tuugin aan idhaa yaan la tuugin aan idhahdaa bu ee ma dhihinu yaan la siyaarin waaba amra anugu siyaarta markaasuu yidhi de nabigaa yidhiyo ka waran kuntu nahaytukum can ziyaarati اlqubuuri fazuuruha in la baryi karo qabuuraha nabigaaba yidhi maxaad sheega adig markaasuu yidhi xadiidkaasu ka hadli maayo qabuura tuugyada siyaaru ka hadlaa lama baabayna kala kii sunniga ahay ahay markaasuu yidhi xaad ka taran wuxuu ka hadlayo maadaan naxwe yaqaan sarfina illaa waxay maqleen ogta ahlu sunnuhu ma yaqaan naxwada faana beenade ahlu sunnuhu naxwada waa yaqaan markaasuu yidhi maadaan naxwe yaqaan y xadiid daliishigiisa waa inaad naxwe taqaano sarfi taqaano balaaqa taqaano macnaha waa inuu wuxuu rabaa xoogaa waxa weyan xooga u goodiye oo uu meesha ka carau rabaa sunnigu oo is iha baabkaan markaasuu yidha rabaabaada noqon amaad amaad gashayu adigoo suufiyo naxwo amaadanba oqoon markaasuu yidhi xadiidka waxaad ku deliisha kartaa inaad ixraabto sunniyo sunni asagoo xataa dhimaan bidciyo uuba leeyay sunnigiyo bidci leeyay wuxuu yidhi xadiidka ixraabtiisa adaan qoon ma deliisha kartid saas waa yidhi nidaamka qaacidadu waa saas yidhi markaasuu yidhi waa aqaanay suu yidhi ixraab markaasuu yidhi kuntu kaana ficlu maadi naaqis tarfacu wa tansibu lkhabara wtaau damiir mutaصil mabniy calى dami fi maxal rafcin ismu kaana nahaytu ficla wafaacil suu yidhi ka joog suufigaa leeday ilaa suufiga meel uga dhiganta nahaytu nuuntaasu xarfanayta mooda nuuntuu mooda xarfanayta ficilkun asal maadix u ahaa nahaa iiri nanhaa uu noqona mudaarico laba nuunu soo noqoa marka nuun lagu bilaabaayo ee tan waa aslu binyat lkelimi ka midta markaasuu sunnigu wuxuu ku yidhi war nuuntu aslul ficlay ka mid ta maan xadfanayto oo maadigiiyaa nahaa ahaa waa baraarugay suufigii inuu qaldan yahay suu yidhi ka soco sunnigii markaanay usoo marta saan uga soco ayaa hu yidhi waa inaad dadkaan oo dhan u sheegta inaa naxwad oqon weydaan ku baray haddee marka waxa weyn ha ku qaldami ya-isa waa saas afcaal badana maadi oo xarfuanaytaha ku bilaabataa jirta xarfuanaytaha ku bilaabataa jirta ya-isada marka waa sidaas ya-isada waa ficil maadi ficil maadi weeye nuuntuna waa nuunu niswa waa faacil waayahay min almaxiidi min xarfi jarin almaxiidi ismun majruuru bimin wa calaamatu jari kasratu daahiratu calaa akhiri aljaaru walmajruuru mutacaliqu biya'isa waljumlatu min alficli walfaacili walmajruuri isku dar waxa dhan ficilka oo yaisaa iyo faacilka oo nuunta ah ehe iyo jaarmajruurka ku tacalluqay dhammaan waa silatu lmawsuuli laa maxala laha min alraab silatu lmawsuuli laa maxala laha min alraab caaidka aw walcaa'idu lalmawsuuli adamiir aladii huwa nuunu niswa nuun niswada wey iyo isna nuunta ku jirta marka fiiri wallaaci soo jamc maaha nuunu niswadana sow jamc mu'anafa ma tusto caaidki waa kaasa waa mudaabiqi ismawsuulki waaya wallaati dumarkii ya'tiina la imaanaya alfaaxisha wallaati miya ya wallaati ya'tiina alfaaxisha aayadda masaasay ahayd alxamdu lilah wallaati ya'tiina alfaaxisha wallaati dumarkii ya'tiina la imaanayaan alfaaxishata fiiri marka wallaati waa mubtade ya'tiina waa ficil mudaaric iyo faacilkii ya'tiina waa ficil mudaaric iyo faacilkii laakiin ficilkan mudaaric waa mabni maxaa mabni ka dhiga abdikarim oo mucrab u noqon waaya ya'tii ficilkaan ah nuununis waa la xidhiirsatay saas waaye faacilkiina waa nuunta waayahay alfaaxishatana waa mafcuulu bihigii marka waxaa leedahay waljumlatu min alficli walfaacil walmafcuulu bihi intaas isku dar silatu mawsuul weeye laa maxala laha min alcraab caa'idkiina waa faacilka ya'tiina oo nuuniswahaas weeye halkaas waxaa noogu dhammaaday waxa weeyaan mawsuulkii naska ahaa mawsuulkii naska ahaa mawsuulkii naska ahaa aa halkaas noogu dhammaaday waxaan halkaan hadda ka gelaynaa mawsuulkii oo mushtaraga ahaa oo hal lafdi isagoo mawsuula ah waxaa loo isticmaalaya mufrad mudakara mufrada mu'anaha muhana mudakara muhana mu'anaha jamc mudakara jamc mu'anaha intii horeba loo isticmaala lafdigan lama kala xigo lama kala xigo lama kala xigo waayo wlmushtaraku mushtaragii sitatu alfaadin waa lix lafdi man weeye ka bedelo wamaa weeye waayun weeye wa al weeye waduu weeye wadaa weeye fa haadihi midaan ah sitatu oo lixda ah tuطlaqu waa la iطlaaqaa cala almufradi mufradka waa lagu iطlaaqaa wlmuhanaa muhanahana waa lagu iطlaaqaa wlmajmuuci kii la jamciyeyna waa lagu iطlaaqaa majmuuci almudakari la labeeyey min daalika wlmajmuuci kii la jamciyeyna waa lagu iطlaaqaa dheh majmuuci almudakari waxaan rabaa almudakari kii la labeeyey waa lagu iطlaaqaa min daalika kaas xaggiisa xaalow ka ahday kullihii dhammaantiis iyo wlmu'anafi wuxuu yidhi walmushtaraku mawsuulka mushtaraga ah mawsuulka mushtaraga ah naskuu ka soo horjeedaoo naska aladii hal macnaa loo isticmaalayo laakiin kan hal lafdi ayaa waxaa ka dhexeeya mufrad mudakara mufrada mu'anasa muhana mudakara muhana mu'anasa jamc mudakara jamc mu'anas waa mushtarak soo ma jeedo lafdigaana ka dhexeeya marka mushtaraga sitatu alfaadin waa lix lafdi man weeye wamaa weeye waayun weeye wa al weeye waduu weeye wadaa weeye lixdaas lafdi fa haadihi tan sitatun waa lix fa haadihi tan dhe asitatu oo lixdaa ka sifee ama ka bedel waxaa tira fa haadihi tan asitatu lixdan ama waxa weeyaan bayaan uga dhig fa haadihi midaan asitatu oo lixda ah saddexdoo kuugu bannaan ismu ishaaraha isimka cashar oo ka dambeeya saddexdaasaa kuugu bannaan inaad kaba ku bad ka bedasho inaad ku bayaanido iyo inaad ka sifaydo saddexdaba kuugu bannaan fa haadihi midaan asitatu oo lixda ah waa ka sifayna fahaadihi tan asitatu lixdan waa ka bedelan fahaadihi midaan asitatu oo lixda ah waa ku bayaanina sooma jeedid sintaas waa kuugu bannaan fahaadihi midaan asitatu oo lixdaa tuطlaqu waa la iطlaaqaa cala almufradi mufradki waa lagu iطlaaqaa iyo walmuhana muhanihi iyo walmajmuuci saddexdaba almudakariya lagu iطlaaqa dhe ka bedelo marka saddexda hore ka bedelo almufradi almudakari kii la labeeyaa lagu iطlaaqaa min daalika kaas xaaluu ka mid yahay kullihii dhammaantiis maxaa loola jeeda min daalika macnaha mudakerkii mufradkaa waa lagu iطlaaqaa lixdaba muhanihii mudakerkaa waa lagu iطlaaqaa majmuucii mudakerkana waa lagu iطlaaqaa kullihi waa saas almudakariyaa lagu iطlaaqaa kan mudakerkaa min daalika kaas xaggiisa xaaluu ka ahday kullihi dhammaantiis min daalika halkaa lagu ishaaraa saddexda almufradi wاlmuhanaa wlmajmuucia lagu ishaara saddex saddexa lagu ishaara daalikana xaa lagu ishaari jiray saakaan soo ogaanay mufrad mudakara haddana xaan ku ishaarayna hadda ma waa inaad ishkaal keentaa oo tiraa say ku dhici karta maa dhehd kaad iskaga meerse in cudurku galaa bimacnaa allah yubar jazaak allah khayr ragga tafsiirka iyagoo iska fahmayen ilaa tafsiirkay ku soo laalaabataa haddaad aragto iyadoo lagu ishaaraayo waxa weeyaan lafdigii mufradka lagu ijaari jiray wax musanna ama ama jamaca bimacnaa madkuura loogu ishaaro min dalika madkuurkaas lasoo sheega ad leedahay ilaa waa madkuur saddexdo ye saddexda waa lasoo sheegay marka isku mudaabaqay waa in dariiqaasa laga baxa min dalika kaas lasoo sheegay aad leedahay bimacnaa madkuura loogu celiya saasaad leedahay marka wuxuu ku leeyay almudakari yaa lagu aa lagu itlaaqaa min dalika kaas xaalu ka mid yahay kulli dhammaantiis iyo walmu'anaf macnaheedu waa maxay min dalika kulli waxaa lagu iطlaaqaa manta iyo maada iyo ayun iyo al iyo du iyo daal lafdi kastoo ka mid a waxaa loo isticmaali karaa mufrad mudakara muhanna mudakara jamac mudakara walmu'anafina waa intoo kale waxaa lixdan lafdi loo isticmaali karaa mufrada mu'anafa muhanna mu'anafa jamac mu'anafa marka lixdiiba waa loo isticmaali karaa manta oo kale lixdaba waa loo isticmaalaa mufrad mudakara a manta loo isticmaala waxaa kaloo loo isticmaali karaa mufrada mu'anafa waxaa kaloo loo isticmaali kara muana mudakara muana muanaa jamc mudakara jamc muanaa shanta kalena waa saas mid walba lixdaba waa loo isticmaali karaa hadda wuxuu ku siinaa aslulwadciga markii hore carabdejayday man maxaa loo dejiyey maasexaa loo dejiyey wuxuu ku yidhi wa tustacmalu waa la isticmaalaa man lilcaaqili mid caqli leh lilcaaqili waxaa ka fiicnaa lilcaalimi uu yidhaahdo saasaa ka fiicne maxaa yeelay manta allah mar mar loo isticmaala allana caaqil lama yidhahdo ee caalimaa la yidhahdo maxaa loo dhii waaye dee sifaadda alle iyo asmaadiisuba waa tawqiifi wuxuu isku tilmaamo ahayn laguma tilmaamo ilahayna caaqil iskuma tilmaamo ilahay cilmiu isku tilmaamo soo maaha marka waxaa ka ficneed si allah iyo qayrkiisba ay usoo galaan inuu yidhahdo lilcaalimi alloo isticmaalaa saasaa ka ficneed maxaa yeele caaqil markuu yidhi waa jinni iyo insi iyo malaa'ig intaasaa soo gelayda jinni iyo insi iyo malaaigta saddexdaas wey caaqil markuu yidhi saddexdaas wey marka wax asal markii la dejinayo carabudejayday caaqilay u dejiday maanta oo caalim loola jeedo allah xataa loo isticmaala wa ma maana likayr اlcaaqiliya loo isticmaala macnaha waa tustacmalu maana waa la isticmaala likayr اlcaaqili likayr اlcaalim macnaha waxaa loo isticmaala loo dejiyay waxa aan ahayn jinni iyo insi iyo malaa'ig waxaan ahayn amaadaa loo dejiyay dhagxaanta iyo geedaha iyo xoolaha iyo bahalaha iyo waxaasaa loo dejiyey aslwadcigii haye hadduu kuu miaalinaa manti oo loo isticmaalaa waxa weeyaan caaqil ama caalim taquulu waxaa leedaha fii man markaad caaqil u isticmaalaydo yucjibunii waxay cajab gelinaa man ay iladii kii jaaaka ku soo gaaray hadda mantan maanta waxaad u isticmaashay mufrad mudakar ah aad u isticmaashay maxaa kuu caddaynaa qaacido qabso waxaa la idhahdaa waladii yubayinu calaa maa taqacu calayhi almawsuulaat lmushtaraka damiiru sila saasuu dhihi jiray sheekheena sheekh isxaaq macalin xasan ee kitaabkana baray ilaahay jannaha ku abaalmariye wuxuu yidhi waxaa lagu kala gartaa mawsuulkan mushtaraga ah mantan waxaa la yidhi mufrad mudakara waa loo isticmaali karaa musame mudakarana waa loo isticmaali karaa jamac mudakara waa loo isticmaali karaa mufrada mu'anafa waa loo isticmaali karaa musame mu'anafa waa loo isticmaali karaa jamc mu'anafa waa loo isticmaali karaa saad ku garee marka mar walba waa inaad garato kii maanta loo isticmaalay hadda mantan waxaan leenahay mufrad mudakara loo isticmaalay oo yaa kala caddaynaya caa'idka ku kala caddaynaya caa'idka fiiri jaaa faacilkeedu muxuu yahay huwa soo maaha haddaad aragto jaa'atna hiya soo maaha haddaad aragto jaa'ataana humaa oo musanaa soo maaha haddaad aragto jaa'aana jaa'aan waa maxay waa musana mudakara jaa'uuna haddaad aragtana jamc mudakara soo maahana ji'na haddaad aragtana jamc muanasa caa'idkaasaa kuu kala saara qaacidada qabso marka waxaad tidhahdaa wladii yubayinu midka caddaynaya waladii yubayinu midka caddaynaya calaa maa taqacu calayhi waxa ay ku dhacaydo korkiisa almawsuulaat lmushtaraka mawsuulaadka mushtaraga ah midka kuu caddaynaa damiiru sila waa silada damiirkeeda saasuu dhihi jiray sheikhu wladii yubayinu calaa maa taqacu calayhi mawsuulaat lmushtaraka damiiru sila marka waa noocaas isimkan maadaama la yidhi intiiba waa loo isticmaali karaa waxaa kuu kala saara kuu kala caddaynaa waa caa'idka jumlada ka soo laabay caa'idkaasaad fiirina bal waxa maanta loo isticmaalay waladii yubayinu calaa maa taqacu calayhi almawsuulaat lmushtaraka damiiru silati waa damiirka silada kaasaa kuu caddaynaa marka waxaan leenahay yucjibu ficlu mudaaricun marfuucun litajarudi min annaasib waljaazimi wa calaamatu rafci damatun daahiratu cala aqli yucjibu ni anunu lilwiqaaya yadaasna damiiru mutaصil mabniyu calى الsukuni fii maxali naصbi mafcuul bihi muqadam man is mawsuulin mabniyu calى الsukuni fii maxali rafcin faacil waa faacilka yucjibu yucjibuni waxay cajab gelinaa man ay ninkii jaaaka jaaa ficlun maadin mabniyun cala alfatxi laa maxala lahu min alicraabi wa faaciluhu damiirun mustatirun jawaasan taqdiru huwa yacuudu calaa man kaafta damiirun mutasil mabniyun cala alfatxi fiihi maxal nasb mafcuul bihi waa markaasaa leedahay waljumlatu min alficli oo jaaca ah iyo walfaacili oo huwadaas ah iyo walmafcuuli oo kaafta ah laa maxala lahaa min alicraabi jumladaas liannaha silatu lmawsuul waa siladii aw caa'idkiina walcaa'id ila lmawsuuli adamiir aladii huwa faacilu jaaa faacilka jaa asagaana noo cadeeyey mantan inay maanta ku dhacaydo mufrad mudakara haye waman jaaadka wa taquul waxay leedahay yucjibuni waxay cajab gelinaya man gabadhii jaaadka ku soo gaartay hadda man gabaday ku dhacee mufrada muanafa yaa noo cadeeyey jaaad taasaa noo cadayday waladii yubayinu maa taqacu calayhi almawsulaat lmushtaraka damiiru silati aad leedahay damiirka silada noo cadayna annaga haye sidaas dha marka hadda icraab uma baahneed wayucjibuni waxay cajab gelinaa icraabteeda waa taqaana dii jumlada lagu icraabay wayucjibuni waxay cajab gelinayaan man labadii nin oo jaaaka ku soo gaaray hadda mantan waxay ku dhaceen laba mudakar yaa noo caddeeyey jaaaka waa kaas alifu tasniyadaas waman wayucjibuni waxay cajab gelinayaan man gabadhii jaa'ataaka man labadii gabdhoodbe may qabataan man labadii gabdhood oo jaaa taaka ku yimaadeen in musano loo isticmaala yaana tusay musane alifka mu'anaskana ta'da fiiriya waa saasaa marka jaaa taaka laba shay ta'da waxayna tusee mu'anas in loo isticmaalaa alifulitnaynkuna waxayna tusee musane marka musane mu'anasa loo isticmaala haye rag badan mantiioo ku dhacayda wayucjibuni waxay cajab gelinayaan man raggii tirada badnaa oo jaa'uuka ku soo gaareen jaauuka jaa wuxuu dhihi jiray shiiku marka ay ku dhacdo marka ay mafcuul qaadato jaa bimacnaa wasala laga macneeya bimacnaa wasala ku soo gaaray jaauuka marka hadda mantii jamc mudaker ay ku dhacday yaa noo caddeeyey wawda saas weeye waman wayucjibuni waxay cajab gelinayaan man dumarkii badnaa oo ji'naka ku yimaadeen ji'naka ji'naka hadda mantu waxay ku dhacaydaa jamac mu'anafa oo mawsuula yaa noo caddeeyey ji'na nuunu niswada haye maadi oo waxaan markaan haddana arkayna oo miaalayna oo loo isticmaalayo maa laa yacqil wa taquul waxaad leedahay fii ma waxaad leedahay jawaaban mujiiban xaalad u jawaabaydo liman qof qaala laka ku yidhi ishtaraytu waxaan soo gatay ximaaran dameer dameeraan soo gatay ku yidhi ximaarka waxaa la yidhahdaa dameerka oo labka ah midka mudakerka aa la yidhaahdaa waaya o amase wuxuu ku yidhi ataanan dameer dhadigan soo gata dameerta oo mucanadkaa ataanta waa midaas ataanta waa dameerta oo dhadiga ah amase wuxuu ku yidhi ishtaraytu waxaan soo gatay waxa weeyaan imaar ximaarayni laba dameer laba muun iska dhe haddaad rabto waxa weyan laba muun waa laba dameer oo mudaker ah ow ataanayni amase laba laba dameer oo dhadigaan soo gatay ow xumurad dameero badan oo waxaan soo gatay oo waxa weeyaan oo mudakar ah ayaan soo gatay ow utunan ow utunan utunan hamsadana waa goda ta'dana waa gode utunan dameere dhadigaan soo gato badan waaya markaas xaa leeda waxaa leedahay yucjibunii waxay cajab gelinayaa maa dameerkii ishtaraytahu aad soo gadatay maado hadda mufrad mudakar ay ku dhece maxaana tusay ishtaraytahu waladii yubayinu calaa maa taqacu calayhi almawsuulaat lmushtaraka damiiru sila damiirka siladana tusa marka waxaan leenahay yucjibuni waxay cajab gelinaa maa dameerkii ishtarito aad soo gadatay oo waxaan leenahay yucjibu ficla mudaaric marfuucun litajarudi min annaasib waljaazimi wa calaamatu rafci damatun daahiratu calaa aakhirihi ni anuunu lilwiqaaya waliyaau damiirun mutasilun mabniyun calaa sukuuni fiihi maxa nasb mafcuul bihi muqadama weeye manna waxaan leenahay ism mawsuuli mabniyun cala sukuuni waxaan rabaa ma ma aan joognaa man ma joogno ma ism mawsuuli mabniyun cala sukuuni fiihi maxala rafci faacil yucjibu halkaas markaad joogtaa leed ishtaraytu ficlan wa faacilun wa mafcuul ishtaraytuhu ishtaraytu ficli faacil weeye haadana waa mafcuulki waljumlatu min alficli oo ishtara ah iyo walfaacili oo ta'da ah iyo walmafcuuli oo ha'da ah laa maxala lahaa min alicraab liannaha silatu mawsuul jumladaasaa siladii ah caa'idka awe walcaa'idu ila lmawsuul adamiru ladii huwa mafcuulu bihi ishtara ishtaraytu mafcuulkeeda weeye khalaas marka hadda maadii mufrad mudakar ay ku dhacdo maalaa yacqila inay maalaa yacqil tahayna waxaan ka fahmaynaa qofka aad la hadlayda ilaa isaga wuxuu ku yidhi ishtaraytu ximaaran aad tidhi marka damiirkan ximaarkii u laabana marka mufrad mudakara maa laa yacqil ahay ku dhace wamaa wa yucjibuni waxay cajab gelinayaa maa dameertii ishtaraytahaa nin yahu aad soo gadatay maadaan hadda mufrada mu'anasa oo maa laa yacqilay ku dhace hal dameerhay ku dhace oo dhadiga oo yaana tusay inay mufrada mu'anasa ku dhacaydo ishtaraytahaa maa sha allah wa yucjibuni waxay cajab gelinayaa maa labadii maa labadii dameer oo ishtarayta humaa aad soo gadatay humaadaasaana tusay maad waxay ku dhacaydo wa yucjibuni waxay cajab gelinayaa maa dameerihii badnaa oo mudakarka ahaa ama muunankii badnaa oo ishtarayta hum aad soo gadatay wa yucjibuni waxay cajab gelinayaa maa waxa weeyaan dameerihii dhadiga ahaa oo ishtarayta hunna aad soo gadatay wallahu subxaanahu wa tacaala aclam wsala allahu wslama wbaarak calaa nabiyina mxamed